socotaa had si yaro oo marka hadii la fiiriyo hadda aad u fiicanta ma garan maanta waxaa isugu tagay shir beelaha soomaaliyeed oo dhan oo jubbooyinka dege shir maarki oo salaati odayaalkooda iyo dhaqanka iyo dhammaan shaafiintii iyo dhammaan dowladda kumeelgaarka wasiiro ka mid ah iyo xildhibaano ka mid iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad shir ay ka qayb galeen oo dib heshiisiin ayaa maanta isugu tagay waana lagu heshiin ma garata waa garta marka maxaa kamid a qodobada lagu heshiiyey qodobada lagu heshiiyey horta wixii qodob dhex qodobay ahaayeen laakiin maalin hore laga hadlay maanta laakiin dib heshiisiintii oo maanta ayaa lasoo afjaray oo guddi waxaa jira dib heshiisiin oo ilaa shan iyo toban qof oo ilaa adigo saddex bilood arrimo dib heshiiseen wadwade oo dadka kisheen oo qaybqayb iyo beelbeel waxaas ula shirayay oo maarata qaabkii waraanihii dokumenti habeynayay adiga arrinteeda dhan marka lasoo aruuriyey waxaa lasoo afgartay inay jubbaland dadka wada degan guduhu wuxuu ku yimaada geladu kasoo bilowdaa wuxuuna ku dhamaada goobooyin dadka intaas wada degan ay heshiiyaan oo haadan noqdaan ciidanka banaanka jawara lasoo xareeyo lana walaalooga wax wada qabsasho iyo maamula loo gudubtadaas lagu heshiye ma garata
shirkaasi odayaasha ka socda beesha sida ma u dhamaayeen
odayaasha beesha sida ka socda waa u dhamaayeen waxba kama maqneen waxba kama waa u dhamaayeen waxa lagu jiidaya nama jirin dhammaan ururada bulshada dhalinyarada iyo maaragtay saafiinta iyo maamulka dhan waa loo dhamaa wax ka maqan ma jirin ma garata
ilaa hadda wax ciidan ah oo soo xarooday ma jiraan
ciidanka si yar goos goos ayuu u imaanayaa meel jaamacadda la yidhaha oo furan oo un baa meesha ku baabisho oo maaragtay sila sida holaho wada ciidan alla adig koox oo kontumey hadda meesha ku jiraan saaka aroortii waxaa la dira odayaal waxayna aadeen meeshii barri joogi odayaalkaasana hadda lama kulmin hotel aga dheereen bay joogaan haddii ilaaha waan hotel caawaan wax waka soo siinaya laakiin waxaa hadda ugu yara maqaale eh hadda weli sidal rimo xaggiisa kagama soo dhamaanin laakiin ciidan soo raaca lagu yiri odayaalka ma garat arrintan markaa barra hiiraala ma ku qanacsan yahay mise wuu kasoo horjeedaa
barra hiiraala waxaa isku qanci karaa in madaxweyne goboleedkan laga dhiga dekadana loo digo oo isagaa isku qanci karaa qaacad barriida kiisad ummadda maaragtay waa la dhulayaa barriida waxaas kuma qanacsana waxaas kuma qanacsana meel kale loo gacan haadinaya laakiin hadda wax saas ku xilma male ma garatay waa garta
ciidanka waa ciidan maaragtay qabiilooyin oo su imaaday hadee in si tartiib haddana waa ardayda u dhare waa soo xaroodeen walaa hadda cusub badan dadka kuma hayaa dowladana waylahaas wuxuu raba hadduu lacag raba iyo haddii dalka u rabay haddii u raba hata magaalada gudaheeda meel amaankiisa lagu ilaaliyo amason iyo de waxaas oo dhan ballanqaadintaas o dhan waa loo qoray aduu xaalada dawada aada uu fiican yahay inta hadda arrinta ra-isul wasaaraha uu maarata galay oo nabadda uu ka shaqeynayo kadibna uu guddi isaga utimada xaaladda isku bedeshay aad ba isku bedeshay wax la geli male xaaladda aad bay ufiican tahay walaal aad bay ufiican tahay marka rajada ay qabaan odayaasha in nabad lagu soo dabaalo kismaayo intay la eg tahay
si ilaahay waa meel laakiin waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan abo aad bay xaaladda ufiican tahay aad bay xaaladda ufiican tahay dadka baa lismarnaya aad baa lasu dhaafamaya gabdhaha way ordayiin odayaalka way ordayiin kasa laga bixiyey wax yar oo jiitan waa dareemaysaa oo niman yar oo asaga ku xiran jiitan waxsaas waa waa dareemaysaa laakiin guud ahaan aad baa rajada aad bay ufiican tahay axmedow aad bay ufiican tahay wax wakti loo qabtay ma jirto ciidamada ku sugan gooboyn inay kusoo xaroodaan ha waa adiga asbuucan aan ku jirno amazon baa sii la sheegay in hore socoto saasa la sheegay marka isbuucan in ay inkii xawar aadi lahaa oo de arrintan ciidankaas iga kala bixday ninka soo xawan lahaa hawsha asbuucan bay ku xiran tahay asbuucan baa loo qabtay ilaahay masbuuc hadda aan ku jirnay gudihiisa
waxaa jira dhibaatooyin dadka horey u kala gaaray ama dad kasoo jeeda beesha shaday oo horey loogu dilay kismaayo arrintaasi ma laga hadlay
arrintaas waa laga hadlay si geesgees si gaargaar ah waa laga hadlay qodobeen maaragtay maamulka oo maarata hadda arrintaas badanka laga tirsan waxay ballan qaadeen in ay arrintaas hadday qof la dilan tahay iyo haddii doorasho la galay ay tahay in arrintaas ay aan laskaga imaadaynin oo maaragtay khilaafaadkaas iyo hawshaas ay sameeyaan iyo shaqaaqadaas inay inay jawaabti kulliba ka bixin doonaan saas ay ballan qaadeen marka si gees gees ahaan arrintaas aan wax xalinayna ay yiheen aana noo kala horumariyay ay yiheen dadka dhintay waxtaas arrintaas arrintaas socod ma garan ma laga hadlay arrinta ku saabsan maamulka jubbaland ee kumeel gaarka hadda ka dhisan kismaayo wixii laga yeeli lahaa mar haddii waan waan iyo hadalla ay socdaan
waa laga hadlay waa laga hadlay maamulka wax sharci waxaa ka jira ninka meesha diyaaradaha lagu maaragtay lagu soo aqoonsaday jameel lagu soo aqoonsaday wixii kale waad ka garanaysaa maaragtay wax sharci ma aha laakiin waxay noo sheegeen madaxweynaha labaad oo shir usoo qaatay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waxay noo sheegeen in ay ugu dambeyn baarlamaanka bishaan hadda dhalanaysa la bilaabi doono bisha lixaadna adiga maalimo kamid ahna gudoomiyaha baarlamaanka la dooran doono kadibna dowladda la dhamaashtiri doono intaasay noo sheegeen intaasay ka sheegeen jireen